بسم الله الرحمن الرحيم شبكة مركز السنة تقدم عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
إن الإحاطة بتراجم أعيان الأمة مطلوبة ولذوي المعارف محبوبة ففي مدارسة أخبارهم شفاء للعليل وفي مطالعة أيامهم إرواء للغريب ألا وإن من أعلام الأمة النبلاء ومن أعيان الولاة والخلفاء الذي عانقت فضائله عنان السماء أبا حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه أعز الله به الإسلام ونصر به الملة فكان حقا من الأئمة الأعلام
فالزموا أيها المسلمون محبة الصحابة أجمعين لا سيما وزيري خاتم النبيين وضجيعي قبر إمام المرسلين
شبكة مركز السنة waxay idiin soo gudbinaysaa khudbad ciwaankeedu yahay fadaa'ilu cumar ibnu alkhadaab waxaana soo jeedin doona fadiilatu shaykh abu cabdira'uuf maxamed xuseen jaamic ee dhegeysi wacan الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الدين أيها الناس إن الإحاطة بتراجم أعيان الأمة مطلوبة ولذوي المعارف محبوبة ففي مدارسة أخبارهم شفاء للعليل وفي مطالعة أيامهم إرواء للغليل ألا وإن من أعلام الأمة النبلاء ومن أعيان الولاة والخلفاء الذي عانقت فضائله عنان السماء أبا حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه أعز الله به الإسلام ونصر به الملة فكان حقا من الأئمة الأعلام كما أخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب وكان أحبهما إليه عمر قال الترمذي حديث حسن صحيح عباد الله waxaynu wiiggii hore ka soo warannay fadaa'ishii uu lahaa abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu waxaana uu ahaa abubakar ummadda kaugu fadliga badan bacda alambiyaa'i waarusul rususha iyo ambiyada dabadood kaugu fadliga badan waa abubakar waxaa ku xiga xagga fadliga cumar ibnu khadaab radia allaahu tacaala canhu siday isku raaceen oo ay isku waafaqeen ahlusunna waaljamaaca marka maanta in shaa allahu tacaala waxaynu ka warrami doonnaa fadliga uu leeyahay khaliifkii labaad ee muslimiinta iyo khaliifkii labaad ee ummadda cumar ibnu khadaab radia allaahu tacaala canhu ilaahay jalla wacala islaamka ayuu cumar ku ciseeyey diintana waa ugu gargaaray nebiguna calayhi asalaatu wassalaam wakhtigii maka uu joogay ee dadka diinta ugu yeedhayay ee cumar ibnu khadaabna wakhtigaasi uu ahaa gaalka ama waxa weeyaan wakhtigii jaahiliyada uu ku sugnaa nebigu waa u duceeyey calayhi asalaatu wassalaam inuu ilaahay ku ciseeyo islaamka oo uu ku sharfo waxau yidhi allaahuma aciz alislaama biaxabbi haadayni arajulayni ilayk ilaahay oo labada nin kaad jeceshahay ilaahaw islaamka ku cisee labada ninna waxay kala ahaayeen abujahal ninkii la odhanayey iyo cumar ibnu khadaab radia allaahu tacaala canhu dabeetana waxau noqday cumar ku ilaahay u jecel yahay buu noqday dabeetana cumar waa islaamay radia allaahu canhu كان قبل الإسلام بدويا جلفا شرس الأخلاق من بني عدي وكان شديد المواطاة على المسلمين عمر وحوها انتون إسلامين كهر من ريمية أيها وباديها دقن من آد وآد نواوها أخلاق دي سلمي درنتها أيها ددك مسلمين تاها انتون إسلامين إيسا هرتي إسلامي aada iyo aada buu ugu adadkaa oo aada buu markaas u dhibaatayn jiray ilaa dadka ay ka yaaceen oo dad badan ay ka quusteen oo muslimiinta ka mid ahaa inuu islaamaba ilaa qaarkood ay yidhaahdeen cumar islaamiba maayo ilaa uu dameerkiisuu islaamo cumar radia allaahu tacaala canhu ducadii rasuulka ayaa loo aqbalay dabeetana waa islaamay dadkii muslimiinta ahaa way ku bushaaraysteen maka maalintaasi dadkii ku noolaa ee muslimiinta ahaa aad iyo aad bay ugu farxeen way takbiirteen takbiir bayna magaaladii la gariirtay siday culimmada taariikhdu ay sheegaan ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka iyo muslimiinta labadaba cumar waa ku ciseeyey cabdullaahi bnu mascuud radia allaahu tacaala canhu waxau yidhi kamaa fii saxiixi albukhaari لم نزل أعزة منذ أسلم عمر كما ننزل إن وهانو قار مركز شرف له وأود له مالنت إسلامي عمر لقب لابه عزتي شرفتي نوتمد يا أود أن وهلني كما ننزل بيد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فضائش ولي سحابيني آد يا آد بأفر بضنتهي وحنا وغفلا فضلي inuu nebigu calayhi asalaatu wasalaam jannada uga markhaati kacay can abi muusa radia allaahu canhu qaal kuntu maca annabiyi sala allahu calayhi wasalama fii xaa'iqin min xiitaani almadiina abuu muusa alashcari waxa uu yidhi nebiga ayaan la joogay beer beerihii madiine ka mida dabeetana nin baa soo galay nin baa yimid albaabkii ayuu garaacay waxa uu doonay in laga furo nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam iftax lahu wabashirhu biljanna albaabka ka fur jannadana ugu bushaaree albaabkii baan ka furay mise waaba abuubakar weeyaan qofkii albaabka garaacayay fabashartuhu bimaa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam wixii nebigu uu yidhi ayaan ugu bushaareeyey dabeetana ilaahay buu mahadiyey dabeetana waa soo fadhiistay dabeetana nin kalaa yimid albaabkii buu garaacay beerta nebigaygu yidhi calayhi asalaatu wasalaam iftax lahu wabashirhu biljanna albaabka ka fur dabeetana waxaad ugu bushaaraysaa jannada ugu bushaareen albaabkii ayaan ka furay mise waaba cumar weeyaan waxaan uga warramay nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam isaguna ilaahay buu mahadiyey dabeetana nin saddexaad baa yimid isna waxa uu doonay albaabkii in laga furo nebigu wuxuu igu yidhi calayhi asalaatu wasalaam albaabka ka fur jannadana ugu bushaaree iyada oo ay gaadhi doonto oo ay asiibi doonto balaayana ay gaadhi doonto ay asiibi doonto dabeetana waan imid oo albaabkii waan ka furay mise waa cuhmaan radia allaahu tacaala canhu waan uga warramay nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam oo ah inuu ahlujannaha uu ka mid yahay inay sidoo kalena dhibaata ay soo gaadhi doonto faxamida allaha uma qaal allahu lmustacaan ilaahay buu isaguna mahadiyey rawaahu albukhaariy ayuha almu'minuun idaa rumtum macrifata shumuukhi haamati cilmih wa rusuukhi qadami fahmih fasmacuu ta'wiila ru'a almanaam التي رآها خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عمر بن الخطاب هدين أغانه أما أين دونه علميسا balladhnidiisa inaynu ogaanno iyo fahankiisa xeeldheeridiisa waxaa inooga warramaya nebiga calayhi asalaatu wassalaam faqad akhraja albukhaariyu can cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal baynaa ana naa'imun utiitu biqadaxi labanin fasharibtu xataa innii la ara array yakhruju fii adfaari waxa uu leeyahay cabdillaahi bni cumar waxaan maqlay nebiga calayhi asalaatu wassalaam oo leh wakhti anigu aan hurdo ayaa waxaa la ii keenay yacni marka waxa weeyaan waa ku riyooday waxaa la ii keenay waxaa la ii keenay dhiil markaasi caana-a baa la ii keenay caanihii ayaan cabbay ilaa aan ka cokonaaday oo aan cokonaantiina aan ka arkay iyagoo ciddiyahaygaba ka soo baxaya dharagga iyo cokonaanta awgeed ayay markaa ciddiyihiisay uga soo baxayaan dabeetana wuxuu yihi rasuulku calayhi asalaatu wassalaam uma acطaytu fadli cumar bnu khadaab intii iga soo hadhay caanahaasi waxaan siiyey cumar baan siiyey saxaabadii baa la hadashay waxay rasuulki ilaahayow maxaad ku awishay oo aad ku tafsiirtay riyadaasi dabeetana waxau yidhi alcilm cilmi ayaa markaasi cumar bnu khadaab aan siiyey shaygaa uu qaatay caanaha ee markaasi dheeraadka ah waa cilmigii weeyaan yacni waxa uu ku tusinayaa cilmiga uu lahaa cumar radia allahu tacaala canhu nebiguna calayhi asalaatu wassalaam uga markhaati kacay waxaa kale ku tusinaya cilmigiisa awoodda uu lahaa iyo fahankiisa markaasi xujada uu lahaa inuu ahaa cumar radia allahu tacaala canhu muxaddathan mulhama mid mulhama oo arrimaha lagu ilhaamiyo oo looga warramo ayaa uu ahaa radia allahu tacaala canhu faqad akhraja albukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر النبي يقول عليه الصلاة والسلام ومذه ذن كهر ريب بني إسرائيل وها كتر رقبا كتر الله ورمه وأنا هين أنبياء أنا هين أيها أنبياء أنا هين يا هدنا الله ورمي تشري warka ay sheegaan ee lagu ilhaamiyo waxa uu dhici jiray markaas ay u sheegaan haddii ummaddeeda uu ka mid yahay raggaasi waa cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu waxa uu ahaa mulham mid arrimaha lagu ilhaamiyo ayaa uu ahaa waxaana ina tusinaya cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu waxa uu yidhi waafaqtu rabbii fii halaath ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku waafaqay saddex arrimood faqultu yaa rasuula allah saddex arrimood baan soo jeediyey saddexdii arrimood aan soo jeediyey soo jeediyeyba aayado qur-aana baa ku soo degay wuxuu yidhi markaa cumar waxaan ku yihi rasuulkii ilaahayow low ittakhadnaa min maqaami ibraahiima musalla maqaamu ibraahiim oo kacbada agteeda ku yaalla haddaynu ka samaysan lahayn meel aynu ku tukanno way fiicnaan lahayd dabeetana waxaa soo degtay wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla halkaas waxaad ka yeelateen meel aad ku tukatiin maqaamu ibraahiim sidaa awgeed ayaa waxaa loo sineeyey qofka tawaafaya ee kacbada tawaafaya maqaamu ibraahim gadaashiisa inuu laba ragcadood ku tukado arrinka labaadna waa aayadda xijaabka wuxuu yidhi markaa cumar radia allahu tacaala canhu waxaan ku yihi rasuulki ilaahayow low amarta nisaa'aka an yaxtajibn haddaad fari lahayd dumarkaagu inay xijaabtaan oo xijaabka ay xidhaan ayaa markaasi wanaagsanaan lahayd فإنه يكلمهن البر والفاجر دمركي waxaa la hadlaya ka fiican iyo ka xun labaduba way la hadlayaan dabeetana waxa soo degtay aayadii xijaabka ayaa iyaduna soo degtay arrinka saddexaadna waxa ahaa waxa uu leeyahay Umar wajtamaca nisaa'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-ghayrati alayhi dumarkii nabiga isugu yimid iyagoo markaasi ku hinaasan rasuulka alayhi salatu wasalaam dumarkiisa qaar ka mida dabeetana waxaan ku idhi dumarkii hinaasay anigoo la hadlaya casaa rabbuhu in طallaqakunna an yubdilahu aswaajan khayran minkun waxaa xaqiiqa hadduu markaasi nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu idin furo oo aad kala tegtiin inuu ilaahay ugu bedelayo dumar idinka khayr badan oo idinka wanaagsan aayadda qur-aankaa iyo iyaduna soo degtay ayuu yihi cumar radia allahu tacaala canhum akhrajahu lbukhaariy min xadiidi anasin radia allahu canhum cibaad allah wa hada altaxdiidu walilhaam hamaratu qiyaamihi fi ddiini khayra qiyaam ilhaamkaasi iyo markaasi waxaa lagu ilhaaminaya cumar radia allahu tacaala canhu meel kale kama imanin waxay ka timid diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ugu qumay ee ugu istaagay faqad akhraja albukhaariyu wa muslimu min xadiidi abi saciidin alkhudriy radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى allahu alayhi wasalam bayna ana naa'imu ra'aytu annaasa yucraduun wa calayhim qumus waxau rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam aniga oo hurda ayaa waxaan arkay dad baan arkay dadkii ayaa la ii soo bandhigay iyagoo markaasi qamiisyo xidhan minhaa maa yablugu asadi khamiisyaday xidhan yihiin qaarkood waxay gaadhayaan halkaa naasaha ayay soo gaadhayaan wa minhaa maa yablugu duuna dalik intaa qaar ka hoos qaar kalena intaa meel ka hoosaysa ayaa ay gaadhayeen wa mara cumar ibnu lkhadaab waxay soo maray cumar ibnu khadaab wa calayhi qamiisun yajuruhu isagoo jiida isagoo xidhan qamiis uu jiidayaba isagoo xidhan buu isoo maray saxaabadii waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahayow riyadaasi maxaad ku fasirtay qaala addiin waa diinta weeyaan buu dharkaa weyne uu xidhan yahay waa diinta weeye yacni diinta ayuu ku qumayaa oo u istaagayaa oo markaa waxa weeyaan ugu gargaarayaa cumar radia allahu tacaala canhu waxau ahaa min ashaddi almu'miniina kiiratan fi ddiin dadka ugu qiirada badan ayuu ahaa markaasi diinta dhexdeeda faqad akhraja shaykhaan albukhaariyu wa muslimun can abi hurayrata radia allahu canh can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaal bayna ana naa'imun id ra'aytunii fi ljanna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi wakhti aan hurdo ayaa waxaan arkay jannada anigoo dhex jooga dabeetana waxaan arkay gabadh weysaysanaysa oo ku ag weysaysanaysa guri qasriya oo aad iyo aad u weyn ku ag weysaysanaysa dabeetana waxaan ku liman haada alqasr qasrigan yaa leh gurigan aadka u weyne qasriga ah yaa iska leh dabeetana waxaa laygu yidhi cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu ayaa iska leh dabeetana waxaan xusuustay qiiradii cumar ayaan xusuustay dabeetana waan daba jeediyo waan dhaqaaqa waan ka tegey buuhi meeshii abuu hureyra radia allaahu canhu waxau yihi cumarba meesha fadhiyey warka uu rasuulku ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam dabeetana waa ooyey waxau yihi annagoo markaasi nebiga la fadhina calayhi salaatu wasalaam dabeetana cumar waxau yidhi biabi anta yaa rasuula allah a calayka agaar hooyada iyo aabbahayba lagugu furay rasuulka ilaahayow ma adiga ayaan kugu hinaasayaa oo markaas kuu qiiraya aquulu maa tasmacuuna waastaqfir اllah alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllahuma عlى nabiyina muxamadi وآlihi وsaxbihi أجmaciin cibaad allah wqad kaana الشhayطaanu yafraqu min ismih wayafiru min rasmih waxau ahaa shaydaanku cumar ibnu khadaab radia allaahu tacaala canhu mid ka carara oo ka baxsada mar alle marka indhaha markaasi uu ku dhufto ama uu arko shaydaanku waa ka baxsanaya waa ka cararayey faqad akhraja albukhaariyu wa muslimun can sacd bni abi waqaas radia allaahu canh qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waaladii nafsii biyadih maa laqiyaka ashayطaanu qad saalikan fajja ilaa salaka fajjan hayra fajik waxauna yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku sugan tahay shayddaanku kugulama kulmo oo kaagama hor yimaado dariiq marka aad maraysid ilaa dariiqaasi waa kaaga baydhaa oo dariiq kale ayaa u maraa shayddaanku yacni shayddaankii baa ka baqanaya oo ka cararaya cumar radia allahu tacaala canhu saxaabigan nebigu aad iyo aad buu u jeclaaday waxau ahaa saxaabadii nebigu ugu jeclay calayhi salaatu wasalaam camar ibnu caas ayaa rasuulka weydiiyey dadka yaad ugu jeceshahay markaasa waxa uu sheegay ragga abubakar dabeetana markaasuu yidhi yaa ku xiga markaasuu wuxuu yihi cumar baa ku xiga rag kalu dabeetana sii tiriyey laqad jacala alislaamu min shiddati cumar radia allahu tacaala canh shiddatan fii amri illaah اهتزت لها عروش الجبابرة وفرقت منها قلوب الشجعان أضيق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكأتك أوامرت إلهي سبحانه وتعالى وحي كنتي نمنكي مركاسي بقرضاها إن أي عبصدان وعمر أي كعبصدان رضي الله تعالى عنه نمنكي جيسيانتها إن أيقنا كبغضان عمر إن كبغضان رضي الله تعالى عنه سادرات النبي عليه الصلاة والسلام isagoo ammaanaya inuu amarka ilaahay ku adeeg yahay iyo awaamirta ilaahay ayaa waxa uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ashadduhum fii amri illaahi cumar ummaddayda ka ugu adag awaamirta ilaahay waa cumar weeyaan radia allahu tacaala canhu waxau ahaa mid addo marka waxa weeyaan acdaada ilaahay iyo dadka cadowga ah dad markaas mid cadho geliya ayuu ahaa oo aad iyo aad markaasi ugu aargoosta xurumaadka ilaahay waa u cadhoon jiray xaqa waa ku hadli jiray عدنا كذمو بقنشر رضي الله تعالى عنه وحو النبي شاق عليه الصلاة والسلام نبي وحو شاق إنو كل رياضي أو رياو كأركي إساقو عيل مركاسي تشوغا عيل كاسي وادان بعض صارا وحيد وادان تأيان قاضي وادان تأيان مركاسي صدر بيه بيه مركا أيان وادان تاسي صدر ما شاء الله انتو إلهي دونا مركا وادان تكسو دامي أو عيل كبيها كقصو صاري dabeetana waadaantii waxaa qaatay ibna abi quxaafa waa abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu mar ama laba jeer ayuu dabeetana isaguna uu soo daray daritaanka uu soo darayeyna waxaa ku sugnaa dacf iyo tahagdarra ayaa ku sugnayd ilaahay baana u dambi dhaafay subxaanahu wa tacaala dabeetana waadaantii waxay isku rogtay karban karbigu waxa way waadaanta weyn ee laga sameeyo haragga markaasi dibiga laga sameeyo ووادان آد يأذوين أي يسكر ركتي لأتنا عمر بن الخطاب أيا قاتي وحول النبي عليه الصلاة والسلام فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعقل متفق عليه عمر مركي وقاضي ما أن أركين جيسي ذاتك كاملة أو كجيسي سن عمر رضي الله تعالى عنه سيبتانك يداريتانك سيدا وصدر يوم إلا ذاتك وسميي dar weyn oo ay ka cabaan ilaa markaas uu sameeyey oo biyihii ugu soo shubay riyadaas waxay noqotay riyo dhab ah cumar ibn khataab radia allahu tacaala canhu abubakar dabadii isaga khilaafadii muslimiinta qabtay islaamka awooddiisii way weynaatay islaamkii waa faafay bari iyo galbeedba ayuu u kacay waxaa la furtay dhul fara badan waxaa la furtay shaam iyo ciraaq iyo masar armeniya iyo faris intaba way furteen dadkii muslimiinta ahaa waxay culummada taariikhdu ay sheegaan cumar radia allahu tacaala canhum inta uu khilaafada wahayey futuuxaadkii soo xasilay wakhtigaasi inay gaadhayeen alfan wa sittan wa halaaiina madiina kun iyo lix iyo soddon magaalo in la furtay oo markaa tuulooyinkeedina ay la socdaan waxaa cahdigiisaasi intaa khilaafada wahayey waxaa la dhisay afar kun oo masjid buu markaas dhisay baa layidhi radia allahu tacaala canhum marka waadaantaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu markaasi ku tilmaamayo cumar inuu qaaday waadaan weyn oo dadkii o dhan markaasi ay ka dhargeen waa futuuxaadkii islaamka marka wax weeyaan ay furteen ee dhulka faraha badan le ay gaadheen ee markaa adduunyada ay u kala faafeen cumar radia allahu tacaala canhu waxa uu ahaa wakhtigii khilaafada wahayey mid umuuraha dadka uu talinaya ka warhaya kooda weyn iyo kooda yar intaba waxay sheegeen culimmada taariikhdu inuu habeen habeenada ka mida uu baxay magaalada madiina uu ka yar baxay waxaana la socday mawlihiisii aslam lo odhanayay dabeetana wuxuu arkay meel dab uu ka baxayo dabeetana wuxuu ku yidhi ninkii la socday yaa aslam maa adunnu haaulaa'i ilaa rakban qasura bihim alleylu waalbard waxaan u malaynayaa safar meeshaa degay oo markaasi habeenkuu ku gaabtay inay yihiin oo dhaxan badanna helaya ee markaayna mar soo aagnay waa dhaqaaqeenoo waa tegeen markii meeshii ay soo gaadheen waxay kula kulmeen gabadh markaasi meesha joogto dabka shidaysa carruur yararna ag joogaan oo marka waxa weeyaan carruurtuna ay ooyayaan gaajo awgeedna ay la ooyayaan gabadhu marka dabka waxay saartay dheri ayay saartay biyo ay ku jiraan dherigan biyaha waxay u saartay si ay carruurtii u aamus ugu aamusiiso oo ay u arkaan in wax loo karinayo dabeetana ay iska seexdaan cumar radia allahu tacaala canhu waa salaamay dabeetana wuxuu ku yidhi maxaa idinku dhacay adigiiyo carruurta dabeetna waxay ku tihi gabadhii waxay carruurtu la ooyayaan markaasi gaajii la ooyayaan dabeetna wuxuu ku dherigan waxa saaran dherigan dabka saaranna waa maxay waxay ku tihi biyaa ku jira waxaana moodsiinayaa inay cunta ay ku jirto si ay u saa- si ay u seexdaan wallaahu baynana wa bayna cumar ilaahay baana noo dhexeeya annaga iyo cumar oo meeshan ka talinaya oo amiirkeedii ah dabeetana عمر رضي الله تعالى عنه يقول يرحمك الله يرحمك الله وما يدري عمر بكم إلهي أكون حريسته عمر محيدين كوغي هاي عمر محيدين كوغي هاي marka iyadu ma garanayso qofkan la hadlaya inuu Umar yahay deetana waxay ku tiri ayatawalla amrana wayaghfulu anna arrinkayga inuu tawalliyaya oo madaxweyne ayuu noo noqonaya ayaa amiir deetana waa naga mooganaanaya oo warba nooma haya miya Umar uu ooyay radiyallahu ta'ala anhu dabeetana waa noqday magaaladai ayuu yimid waxa uu soo qaaday markaasi daqiiq fara badan iyo markaa jalxad ay ku jirto xaydh ayaa uu soo qaaday ninkii la socday asrim la odhanayay wuxuu ku dhabarka ii saar oo ii xambaaray alaabtan deetana waxa uu ku yihi anaa axmiluhu canka ya amiira almu'miniin anaa kaa qaadaya anaa xambaaraya iska da adigu anaa qaadi doonee deetana cumar wuxuu ku yidhi anta taxmilu wisri yowma alqiyaama dembigayga maadaa qaadaya maalinta qiyaamaha oo xambaaraya ii xambaari oo ii marka waxa weeye dhabarkii ii saar dhabarkii buu u saaray dabeetana waa soo qaaday gabadhi ayuu u keenay cuntadii ayuu u kariyey isaga gacantiisa ugu kariyey radia allahu tacaala canhu cuntadii markuu kariyey iyuu dharigii ka dejiyey beleer meesha u yaallay buu ugu rogay carruurtii waa dharagsiiyey oo markaasi waa cuneen ilaa ay dhargeen dabeetana waxa uu ka tegay iyaga oo ciyaalkii ciyaaraya oo markaa qaarba qaarka kale markaasi isladgaya ayuu ka tegay radia allahu tacaala canhu waxaa kale la sheegay siduu raciyadiisa uga warhaynayey saxaabigaasi radia allahu tacaala canhu habeen habeenada ka mid a ayaa u baxay isagoo magaalada dhex maraya ayaa waxa uu la kulmay gabadh markaasi ansaarta ka mid a oo jalxad biyaa dhabarka ku sida ayuu markaasi la kulmay deetana waxa uu weydiiyey arrinkeeda ayaa uu weydiiyey waxay u sheegtay inay carruur ay leedahay cid u shaqaysana aynay lahayn dabeetana habeenkii ay soo baxdo oo biyaha ay u soo dhaamiso waxay waxaan nacay bay tidhi in maalintii aan soo baxo oon biyaha usoo dhaamiya ayaan nacay deetana habeenkii ayaan biyaha usoo dhaamiyaa cumar waxa uu ka qaaday jarxaddii cuslayd ee ay siday ee qaadi kari lahayd ayaa uu ka qaaday isaga ayaa usoo qaaday deetana gurigeeda ayuu keenay wuxuu ku yidhi aroorta waxaad samaysaa cumar kusoo kallah oo u kaalay waxa uu ku siin doono nin shaqaale ah ama qof shaqaale oo kuu shaqeeya ayaa uu ku siin doonaaye waxay ku tihi cumar maba gaari karayo oo waanan u geli karaynin wuxuu ku yidhi ma wada heli doontaaye u kaalay buu ku yidhi radia allahu tacaala canhu waa soo kalahday gabadhi way u timid markay u soo gashay waxay bay aragtay ninkii xalay toole ka qaaday jirxadda ee u qaaday inuu yahayba markaa cumar oo halkan markii markaa ay u soo gashay waxay aragtay qofkii u qaaday xalay toole jalxaddii ba inuu cumar u ahaa dabeetana lamabay hadlinbe way iska noqotay oo way ka carartay meeshii cumar radia allahu canhu waa ka daba diray wuxuu gabadhi markaa ka daba diray nin shaqaale ah qof shaqaale ah u shaqeeya waxa kale uu sameeyey waxa weeyaan waxa kale uu qoray biil joogto ah buu u qoray markaas oo la siiyo sidaas buu uga warhayn jiray racyadii iyo dadkii uu telinayay radia allahu tacaala canhu oo cadaaladiisu meel kasta ay gaadhay cadaaladiisu waxay gaadhay si culimmadu ay sheegaan in aan markaa cidina ayna ilaalin jirin isagoo oo dhul fara badanna ka taliya boqorradii adduunyada ku noolaana markii magaciisa ay maqlaan ay ka baqan jireen radia allahu tacaala canhu saxaabadiina aad iyo aad bay u tamaniyeen camalkii markaasi uu qaban jiray cumar oo kale in iyaguna ay qabtaan sida sida cabdillaahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhuma uu markaasi uu ka warramayo falzamuu ayuha almuslimuun maxabata asaxaabati ajmaciin laa siyamaa wasiiray khaatami الnabiyiin wadajiicay qabri imaami اlmursaliin qaala muxamed ibnu siriin raximahu allahu tacaala ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين